it.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah afar iyo tobanka bisha agost aan idhaahdee bisha sebtembar ee sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari hadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aannu idiin haynana waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aannu toddobaadkan ku falanqayn doonno horumarka isboortiga gobolka bari
in tartamo loo qabto dhallinyartii isu timaado garoonkii loogu qabto ay wada dheelaan oo isku hor yimaadaan oo ciyaaro waaweyn ay isku arkaan wax hortaagan dhallinyarada caqabad dhinaceeda ka jirta ma aha xiriirka kubadda cagta ee puntland ayay ila tahay in yacni caqabadaasi ka jirdho heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida kooxda al-shabaab ayaa maanta weerar loo adeegsaday qarax miino kuwa dhulka lagu aasa'a ku dilay guddoomiye ku-xigeenkii gobolka shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiin kale oo maamulka hirshabeelle ka tirsan qaraxa oo ahaa miino kuwa dhulka lagu aasa'a ayaa mas-uuliyiinta waxaa lagula egtay deegaanka gololey ee dulalka degmada balcad waxaa isla goobta ku geeriyooday ilaa afar qof oo ay ka mid yihiin guddoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda ee gobolka shabeellaha dhexe cabdulaahi shitaawe sabriye cismaan oo ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga maamulka hirshabeelle iyo xubin ka tirsan hay-ad samafal oo gobolkaasi ka howlgasha mas-uuliyadda weerarkan waxaa sheegtay ururka al-shabaab mas-uuliyiinta la weeraray ayaa ka tegay degmada balcad waxaanay ku sii jeedeen magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle oo balcad lixdan kilomitir waqooyiga kaga beegan
madaxweynihii hore ee dalka zimbabwe robert mugabe ayaa maanta lagu wadaa in lagu aaso magaalada haraare ee caasimadda dalkaas tobaneeye madaxweyne oo afrikaan ah iyo kuwo hore xelal uga soo qabtay afrika ayaa hadda ku sugan garoonka kubadda cagta ee caasimadda haraare halkaas oo ay ka socoto munaasabadda tacsida mugabe madaxda tagtay haraare waxaa ka mid ah madaxweynaha south africa siril ramafosa madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha equatorial guinea theodore obanian neguema iyo madax kale mugabe oo toddobaadkii hore ku geeriyooday dalka singabur isagoo odaadiisuna ahayd shan iyo sagaashan sano ayay dadka reer zimbabwe ku xasuusan doonaan halgankiisii gobonimo doonka iyo soo afjiridii taliskii cadaanka tirada yaraa ee zimbabwe waxa kale oo ay ku xusuusan doonaan qaabkii ay dowladiisa usoo maamushay dhaqaalihii liitay ee zimbabwe muddadii toddoba iyo soddonka sano ahayd ee uu dalkaasi soo maamulayay militariga ayaa xakunka xoog uga qaaday sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii kadib markii ay isku dhaceen madaxweyne ku-xigeenkiisii manangagwa kaas oo hadda ah madaxweynaha zimbabwe
halka aad weli nagala socotaanna waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa boosaaso ku soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan uga hadli doonno sidee ayaa loo horumarin karaa isboortiga magaalada boosaaso waxaa barnaamijka marti ugu ah mustafe cabdiraxmaan majacasi oo ah madaxa tababarada iyo xiriirka kubadda cagta ee puntland iyo qaar ka mid ah dhallinyarada kubadda ciyaara ee boosaaso ugu horeen mustafe cabdiraxmaan majacasi kusoo dhowow barnaamijka madasha dhallinyarada yuusuf waa mahadsan tahay sida wanaagsan oo aad nogala shaqaysaan horumarinta kubadda cagta puntland xiriirka kubadda cagta puntland iyo wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha waxay howlo shaqo ugu soo baxeen gobolka karkaar oo xaqiiqdii ay shaqo wanaagsan ka socoto oo xiriirka kubadda cagta iyo guddiga xiriirkuba ay si aad u shaqaynayaan ay ku jiraan siday u abaabuli lahaayeen tartamo ay wadaan diiwaangelintii kooxaha level a iyo b iyo c oo regionaalkooda ah waxaan usoo gudubnay magaalada boosaaso oo ah xaruntii dhaqaalaha ee puntland oo xaqiiqdii ah magaaladii laga asaasay kubadda cagta ee puntland horyaalkii ugu horreeyey oo laga qabtay ee boosaaso laga bilaabay maantana aan dareemayno meesha ay marayso inaan dhallinyaradii baraarujinno dadkuna ay isku tashadaan maadaama hadda lagu jiro dibudhis garoommada kubadda cagta oo gobolladu ay diyaargarow xooggan u sameeyeen inay garoommadooda dibudhistaan maadaama ay tahay magaalada dhaqaalaha ay fursadna haysato in aan magaranaysaa balbaraarujinno la kulanno maamulka degmada iyo gobolka xaqiiqdii maamulka gobolka dusimaha duqa iyo xogeya waa la kulanay diyaar ay noo yihiin inay doorkooda ka qaataan waxaan rajaynayaa madaxweynaha dowladda puntland inuu priorities koowaad uu yahay in garoommadana dibudhiskooda laga qayb qaato ay dowladduna diyaar u tahay laakiin bulshadu ay la timaado iyaga dhankooda inay ay gobolkooda farays ka sameeyaan sidoo kale waxaan filayaa garoonkan lacag baa loo hayaa xoogaa dibdhac baa ku yimi january bay u dhacday waxaana rajaynaynaa labakunilaaatanka inay puntland yeelan doonto saddex garoon oo cagaar ah garoonka gaalkacyo alaabta si dhammaystiran tahay garowa labaatanka bisha uu soo baxaayo iyo boosaaso aan laisleenahay iyaduna way la jaanqaadaysaa marka in loo sameeyo guddi u qareenta diblis garoonka iyo sidoo kale in la dardargeliyo isboortiga gobolka maadaama kubadda cagta aan ku ahaa xiriir kubadda cagtana waxaa ka go-an inuu jaangoyn ku sameeya kooxaha regional level oo gobol kastana wareegtadu ay dhowaan soo gaari doonto maamulka dhallinyarada ciyaaraha gobolada aanu rajayn doono ciyaaro isku mid ah isku xeer ah inay gobolada puntland ka qabsoomi doonaan dhawaana kole kormeer guud ee wasaaradda xiriirka ku bixi doonaan oo gobolada snaak iyo highland iyo bari iyo karkaarba ku imaan doonaan marka xaaladaan u nebin taasay ahayd iyo inaan wacyigelino dhallinyarada si ay isu abaabulaan waayo dal aan dhallinyaradiisu hagaagsanan ma horumara la yidhi waxaan rajaynaynaa iyagoo haysta maayir dhallinyara xaqiiqdii aan filaayo in fiildigii kubadda cagta weli ku dhex jiro inay haystaan laakiin ay rabaan siday isu abaabul lahaayeen wixii fikira oo gadmaayeen oo la tegi lahaayeen dhallinyarada reer boosaasood muddo dhallinyarada magaalada boosaaso tartamo oo isdhexgalka dhallinyarada ah looma qaban marka maxaa hortaaganba is leedahay in dhallinyarada tartamada noocaan oo kale loo qabto iyagana la hormariyo sideedaba tartan markii la qabanaya wuxuu u baahan in la qorsheeyo la abaabulo ay hesho rag garba oo tiima kula shaqaynaya waxaana filayaa ani laba kun afar tobankii baan ka wareegay ay tiinkii waxaan qiyaasayaa tartankii degmooyinka markaan qabanay baa ugu dambeeyey waana dareemi karaa tartanka degmooyinku wuu ka adeeg yahay tartamada kale waa degmooyin taageerayaashiisuna aaday u badan yahay xamaasadiisuna waa badan tahay tartanka kuley nabadgeli ku dhammaaday waxaan rajaynayaa in aan la helin magaranaysaa tartankuna abaabul kama soo haro iyo inuu qofku uu jecel yahay inuu dadka wax u qabto marka waxaan rajaynaynaa maamulkan hadda jooga inuu ku shaqayn doono wareegtooyinka xiriirka tartamo jaan go-an oo isku waqti bilowda maadaama magaalada kalaameedkeedu marna uu yahay kulayl marna uu qabow yahay in laysku aadiyo tartamada oo ay abaabulaan xilliga qabooba tartamo kala duwan reetooyinkuna ama wareegtaduna waxay soo gaaraysaa bishan gudaheeda waxaana rajaynaynaa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaarahana inay ka go-an tahay sidii loo horumarin lahaa garoomada kubadda cagta dalkaba waaya mid ka mid a dhallinyarada ee la fadhiya magacaaga magacaygu waa cabdishukuur cali cabdishukuur haye cabdishukuur dhallinyarada magaalada boosaataa ayaa ka mid tahay maxaa hortaagan in aad idinku is abaabushaan oo xiriirkii aad la shaqaysaan oo isboortigii degmada aad la shaqaysaan ma la odhan karaa dhallinyarada iyo caqabad ku a in tartamo noocaana la qabto bismillaahi raxmaan raxiim may waxaa weeye anigu fikirkayga sida aan qabo waxaa weeye dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso ama gobolka bari waxa weeye in tartamo loo qabto dhallinyartii isu timaado garoonkii loogu qabto ay wada dheelaan oo isku hor yimaadaan oo ciyaaro waaweyn ay isku arkaan wax hortaagan dhallinyarada caqabad dhinaceeda ka jidha maaha yacnii xiriirka kubadda cagta ee puntland oo hadda aasaasan oo mataqaanaa mustafa majcase ka mid yahay ayay ila tahay in yacni caqabadaasi ka jidho waxa weeye sababtoo ah dee ilaa maalintii mustafa majacase uu ka tegay gudoomiyaha gobolka bari sbortiska ilaa maanta waxa weeye kubaddaasi kama soo harin in kulamo waaweyn lagu qabto magaalada boosaaso isagaa ugu dambeeyey dee waxa weeye xalkaasna waxa weeye xiriir baa laga sameeyey xiriirkaas ayaa la rabay in magaalooyinka o dhan ay waxa weeye iskumar u qabtaan iskumar ay mataqaanaa dee waxa weeye ay ka bilaabaan kulamadaasoo kale ma garat marka waxaweye waxay ila tahay aniga xiriirka dhinacooda in ay waxaweye caqabadaas ka jidho oo ay macnaha iyagu dibdhac ku sameeyeen magaalooyinka kale garowe iyo qardhe iyo dhallinyarada iyagaa is abaabula iyo magaalooyinka kale idinka ma la odhan karaa dhallinyarada abaabulkoodii iyo in xiriirka ay la shaqeeyaan oo iyagu ay caqabadaha jira ay ka baxaan oo tartamada iyaga laftigooda loo qabto midda kale waxaa jira dhallinyarada markii laysku keeno oo kale in iyaga dhexdoodu ay dhibaato iyo foodo ka bilaabato marka idinka maxaa idinka go-an dhallinyarahan annaga ka dhalinyaro ahaan way jidhaa caqabada dhalinyaradii horta dee hadeer qardho oo kale dhalinyaradii iyadaa is abaabushay waxaa weeye isu timi gudoomiyay samaysteen ma garat gudoomiyahaas ayaa hadda koob u qabanaya waana kabonge waana garanaysaa u malaynaya dee dhallinyarada boosaaso horta waxaa weeye inay isu yimaadaan oo iyaga dhexdooda shiraan oo ay mataqaanaa caqabadihii ku dhex jiray iska dhex saaraan oo mataqaanaa markaa ay dad iska dhex doortaan dadkaas u qabtaan yacni kulamadaasoo kale way dhici kadhaa laakiinse waxa weeye lama samayn oo dhallinyaradii dee waxaa weeye nin walba ninka kaleu ku eegaya ma garad marka way waxaa loo baahan yahay horta magaalada tanna magaalooyinka kale la mid maaha waa magaalo babliga oo waxa weeye dhallinyaradeedu aada u badan tahay magaalooyinka kale dhallinyaradeedu waa in istaqaan xaafad xaafad ma leh yacni caqabadahaasaa ka jira magaalada ma garad marka waxa weeye dhallinyarada waxay u baahan tahay in guddi loo saaro xagga xiriirka ah ama dowladda ah ma garad marka guddigaasi waxay fududayn karaan inay dhallinyartii isu keenaan oo dhallinyartii iyagu kama mid ahaa kumana dhex jiraan xaafadihii iyagu waa ka gooni nin walba wuxuu u sheegaan wuu maqlaya ma garad marka waxaa ka jeclaan lahayn xiriirku inuu guddi soo sameeyo magaalada boosaaso oo dhallinyaro ah guddigaas ay caqabadahaasoo kale naga saaraan ay hormariyaan sbortiska gobolka bari waxaan u leexanayaa mustafa cabdiraxmaan majacase qorshaha dhowaan boosaaso waxaa lagu soo gabagabeeyey tartan dhallinyarada xaafadaha magaalada boosaaso ah waana tan maanta keentay in dhallinyaradu ay xaafadaha oo idil ay isaga kala yimaadaan oo ay isbartaan mala joogtayn doonaa tartamada noocan oo kale ah xiriirku iyagu laftigooda dhallinyarada maxaa barnaamijyo ah oo ay ugu talagaleen horta waa mahadsan tahay boosaaso way ka duwantahay magaalooyin kale waxaa moodaa inay welina ay weynaanteeda iyo hadaaradda ilbaxnimadeeda badda ku taal iyo qaabka ay xaafadaha ay sboortis isaga dhisan yihin inay xaafado ay weli ku salaysan yihiin oo dhallinyaro xaafadad ay jiraan laakiin xiriirka qorshihiisa wuxuu yahay in kooxaha lasoo jaangooyo kabacdin ay clabs noqdaan clabiskuna wuxuu noqon doonaa kuwo ay cid ku mataanaysan yihiin ay leeyihiin mulkilayaal oo macalimiin magacowday yacni may dhici doonto ciyaartooy isku xaafado hal meel ka soo baxa taasi waa waxyaalaha mataqaanaa caqabadaha keena laakiin kooxdu markii macalin loo magacaabo nin mukiila uu leeyahay magaalada laacib kuu fiican uu doonanaya isu keenaya marka kooxdaas waxay noqonaysaa in magaalada afarteeda gees laga taageero markaas waxay noqonaysaa kooxo kilaabisa laakiin hal xaafadoo dharkeeda soo gadatay maynis waxa weeye mas-uuliyaddeeda dharka u saaran yahay iyada dharkoo soo gadatay meel loo raacmale lakiin inay kooxdii mas-uuliyad leedahay meel lagula xisaabtaman leedahay macalin aqoon u leh ay leedahay kubadda cagta oo xiriirka shahaado ka haysta oo dhowaana tababaro baan u qaban doonaa marka caqabadaheeda saasa looga dugan doonaa saaxiibka wuxuu yidhi xiriirka caqabadu ka timi waxaan filaya xiriirku wuxuu wadaa qorshihii lagu jaangoyn lahaa waxayna ku xihantahay maamulka markaa xilligaa jooga inay tartamada u abaabulaan dhallinyarada laakiin hadda kiboonko kale markii aan la tashi badan samayn xir kubadda cagta ayaa usoo magacaabay usoo magacabay inuu guddoomiyaha xir kubadda cagta noqdo waxaana filayaa miro dhalkiisii waa la arkay maanta waxaan filayaa muraayadaha inuu haysto wasaasana waxaan rajaynaynaa maamul cusuba hadda jooga xaqiiqdii shaqo qabtay wakhtigii qaboobaha la gelayaa wareegtada ay dirootooyinka xiriirka ku shaqayn doonaan waxaana filaya haybadii karaamadii gobolka inay soo laabato waxaana filaya ganacsatadooda inay door weyn ka qaadan doonaan oo waxaan filaya magaalooyinka markii ciyaar lagu qabto ugu bablation badan garoonku waa magaalada boosaaso qarno iyo gaalkacyo qorshuhu ma idinku jiraa marka inaad dhowaan qabataan tartankii gobolada ee puntland oo hadda la sheegayo in la sugayo oo keliya in la dhammaystiro garoonka kubadda cagta ee cawaale stadium ee magaalada gaalkacyo wallahi qorsheedka waa noogu jiraa garoonka ugu horreeya cagaar noqdana insha allah waan abaabuli doonaa tartanka waa tartan aada u xiisa badan waxaana filaya tartamada markii joogto loo qabto in ay xirfadlayaal badan oo iskiiliskooda ciyaare sarreeya ka soo baxayaan qorshaha waa noogu jirtaa waxaan rajaynaynaa cawaale hadduu dhammaado inaan qorshihiisa gallo ay qorshe sanadeedka xiriirka ugu talagalay inuu ku shaqeeyo ay ku jirta ciyaari gobolada in dib loo soo cesho koox heer koowaada ku jira waxaa ku jira tartankii kooxaha heerka labaada biida ah dhammaan kooxaha heer koowaad waxaan rajaynayay biidana wareegta madaxweyne kusoo bixi doonaan oo kilaabis caadiya oo wasaaradaha dowladda ku mataanaysan bay noqon doonaan marka waa tartan aada u qiimo badan buu ahaa cayaartooy badan oo xidigaana laga dhex arki jiray waxaan rajaynaynaa inay u noqdo mid qabsoomi doona haddii ay garoonku noo hagaago baahida dhalinyarada haddii la helo garoonka boosaaso iyo garoomada kale ee oo aad sheegtay in dhowaan wadacagaar laga dhigi doono baahida dhalinyarada in ay ku ciyaaraan xaafad xaafad kaloo aadaan ay garoon helaan casri ah dhalinyarada gobolada ay ballansadaan caqabadaha dhalinyarada inay sfoodayaan in baahi dhalinyarada dhexdooda ka jidha ma u saamixi doontaa inay dhammaato in dhalinyaro dambe oo isqabsata iyo garoon dambe oo isku dhagaxyeeyo iyo xaafad xaafad dambe isku dagaalaan dhalinyarada ma laga bixi doono haddii la helo garoomada salaxa ah oo cawska oo weyn garoweyn haddii la helo la hagaajiyo kalaabi ahaanna loo sameeyo oo macalin iyo koox mulkiila iska leedahay macalinkaasna loo dirsado labaatankii cayaartay oo tartanka ka qaybgeli lahayd magaalada afar geeska way ka baxaysaa wixii xaafadaha marka waxay noqonaysaa kalaabis taageero leh shuruuc iyo nidaam iyo xeer qabanayana uu jiro marka waxaan dareemanaa markay xaafatay xaafaday ka soo baxayso abel waxay ku ballaamayeen haddii inaan laydinka badaan buuq samayn laakiin kilaabisku wuxuu ka saabsanaya sharci baa qabanaya cid baa leh ciddaasi lafteedu sumcaddeeda inay dib u dhac ma rabo macallin wanaagsan oo akhlaaqda cayaartooyga iyo taageerihiisaba la hadli kara inuu hogaamin doonaan rajaynaynaa kooxdeena akhlaaq ahaan iyo farsamo ahaanna u dhisi kara laakiin dee macallin isaga kooxdii la socda oo moobiladii dharka u haynaya aanna waxna ku kordhin karin dee la mid buu yahay debuuqu wax ka qaadanaya laakiin macallinku waa inuu yahay macallinku wuxuu yahay yaqaanaa adduunyaha kooxduna waa inuu yaqaanaa wuxuu maamulka kubadda cagta ay tahay garsoor wanaagsan markii aan keenano oo si cadaalada ugu dhaqa oo aqoontiisa aad horeysana tartankaas wuxuu noqonaya mid najaaxay marka kilaabis hadday isu bedelaan way ka baxayaan wixii xaafad xaafadda waxyaala qurux badan baana dhici doona insha allah oo shuruuci nidaam leh dhalinyarada ayaa inta badan lagu tiriyaa inay sameeyaan dhibaatooyin xiliyada ay tartamo la qabto oo kale sidee dhalinyaradaas looga wacyigelin karaa idinka dhexdiina inaad joojisaan dhibaatooyinka markii koobab la qabto oo kale ay foodoobaan albiitiraha oo la garaaco dhalinyarada maxaa ka hortaagan in si wanaagsan markay ciyaaro u dhammaadaan madaxa isku salaaxaan kooxdii laga badiyo mxuu ahay madaxa loo salaaxo kooxda badisana kooxda kale ay u hambalyiso dhalinyarada caqabadahaasee uga bixi karaan oo adigoo ka mid tahay dhalinyarada magaalada boosaaso ee kubadda ciyaara aad iyo aad horta kubaddu waxa weeye dee garoonka markaa aad tagto waa cadaan iyo madow dee waxa weye waxa aad kala kulanto ama mataqaanaa naadiga kaa horeeya ama kaa soo horjeeda aad ka qaadatona waa inaad ku qanci kadha marka dhalinyartu wakhtigii hore magaalada boosaaso waa ka dhici jidhay waxyaaba noocaasa oo mataqaanaa markii dee laga badiyo naadiga ama mataqaanaa iyadoo ciyaartii socota inay caqabada dhex yimaadaan shacabkii dhexdiisii ma garad marka haddeer waa laga waantoobay dadku waa dad waaweyn waxaw dhalinyarada isboortiska hadda puntland sheegatana dee heer waxay marayaan heer seera ah oo waxa weeye wakhtiga kan siduu sheegayo macnaha mustafa majacase bay ugu habboon tahay in looga baxo oo waxa weeye haa naadigii inuu xeer qabanayo oo mataqaanaa dee koojkii iyo wixii iyo ummaddii in yacni nin walba dee wuxuu yahay uu yaqaan markaas qaabkaas uu mustafa sheegayo inay yacni la hirgeliyo oo xiriirku hirgeliyo baa looga bixi karaa waxa weeye iyadoo dhaba la arko in intii la sheego haddana la waayo yacni qaabkii dhibaatadii baa weli taagan oo jidha ma garad marka anugu waxaan ka codsan lahaa xiriirka in ay hirgeliyaan macnaha naadiyaasha mataqaanaa diwaan gashan haddeer sagaal naadi baa ka diwaan gashan puntland oo waxa weeye mar baa la qabtay kadibna lama qabanba marka naadiyaashaasoo kale haddii la helo oo mataqaanaa dad leeyihiin oo macalimiin khibrad leh wataan de waxa wey wixii waa ka baxayaan meeshii iyo nidaam iyo dastuur baa imaanaya
guddoomiye fariintaada ugu dambaysa dhalinyarada u dirayso aniga fariintayda u dambaysa waxaa weeye dhallinyarada boosaaso aad ay u badan yihiin waa magaalo aad u weyn oo bobulationkeeda aad u badan yahay dhallinyaradu inay isku duumaan horumarka magaaladooda iyo garoonkooda qurux badan soo heli lahaayeen ganacsatada boosaasana inay isu diyaariso siday uga qayb qaadan lahayd dibudhiska garoonka kubadda cagta boosaaso intaasaan furayaa ay waayo qayb waxay ka noqonayaan in dhallinyaradii lagu jihayo waxyaalaha xunxun oo dhan ay kaga haraan hadday helaan tartamo diyaarsamaa baabulan waayaaye ugu dambayntii
bismillaahi raxmaan raxiim anigu waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhallinyarta magaalada boosaaso in ay kor u qaadaan tayadooda sboortis garoonkooda siduu guddoomiyuhu sheegana inay yacni ka qaybtaan ka qayb qaataan kaalintooda guddiga xiriirka kubadda cagtana in ay ka dhabeeyaan yani dhallinyarada waxay mar walba u soo jeediyaan oo mataqaanaa faa'iidadooda aan ka aragno annagu haddaan nahaday bahda sboortiska gobolka barina insha allah waa ka qayb qaadanaynaa guddiga waa lala shaqaynaynaa wax allaala iyo waxay noo keenaanna waa ka guddoonaynaa insha allah toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii madasha dhallinyarada oo si toosa idinkaga imaanayay magaalada boosaaso waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doonno waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
yuusuf maxamuud yuusuf iyo barnaamijkii madasha dhallinyarada aannu intaa kaga nimaadno markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaraa nuur bukhaari
mahadsanid jacfar dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha toddobaadii maalmihii dhawaa ee lasoo dhaafay waxaa dhacayay ciyaaro sreebreeb ahaa oo isugu jiray kuwa qaramada yurub iyo sreebreebka koobka adduunka taas oo sababtay in horyaaladii kubadda cagta yurub la hakiyo hase yeeshee shalay iyo maanta iyo weliba axadda ayay dib u bilaaban doonaan ciyaaraha maanta dhici doona ingiriiska haddii aan ku horumarno liverpool ayaa goordhow waxay gurigeeda garoonkeeda anfield ku martigelin doontaa kooxda newcastle brighton and hof albion caawa fiidkii ayay la ciyaari doontaa benley ciyaaraha caawa fiidkii dhici doona waxaa ka mid ah manchester united oo la ciyaari doonta leicester city tottenham waxay la dheeli doontaa crystal palace manchester cityna caawa ayay waxa ay marti u noqon doontaa kooxda norwich chelsea waxay la ciyaari doontaa wolverhampton wondres ciyaaraha kale ee ingiriiska ee harsan axadda ayay dhici doonaan habeen dambe arsenal ayaa marti u noqon doonta watford evertonna waxay la dheeli doontaa kooxda kubadda cagta ee bournemouth dhinaca spain haddii aan fiirino ciyaaraha galabta dhici doona kuwooda ugu soo horreeyay real madrid ayaa waxa ay la ciyaari doontaa daqiiqada kadib kooxda kubadda cagta ee levent waxaana ciyaartaasi ka dhici doontaa garoonka real madrid ee bernabo ciyaaraha kale ee sabtida dhici doona waa sabtida maanta caawa fiidkii viareal ayaa waxay is arkayaan leganes atletico madridna waxa ay booqan doontaa kooxda real soshida valensiga iyo barcelona ayaa ah kulanka uga xiisaha badan horyaalka spain ee la liiga ee toddobaadkan caawa ayuuna ka dhici doonaa guriga barcelona horyaalada kale haddii aan fiirino kubadda cagta ee yurub talyaaniga saddex ciyaarood ayaa dhici doona galabta iyo caawa tan ugu horeysa galabta ayay dhex mari doontaa juventus iyo fiorentina ciyaartan ayaa isha lagu hayn doonaa waxaana fiorentina ay ciyaartan u ciyaari doona ciyaaryahano cusub oo uu ka mid yahay frank ribery oo ay dhowaan kasoo uga yimid bayan munik iyo ciyaaryahan brinis boten oo barcelona kaga soo biiray laakiin labada kulan ee ugu horreysay fiorentina ee horyaalka talyaaniga waa laga wada badiyey la arki doonee in kulankan ay gurigeeda ku ciyaari doonto ay ka badan doonto juventus iyo in kale dhanka kalena juventus waxaa laylin doona markii ugu horreysay tababarahooda sarri oo tan intii horyaalka uu furmay xanuunsanaa oo la jiifay cudurka oofureenka napoli waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa garoonkeeda san baolo kooxda samdoria napoli hal kulan ayay badisay hal kulanna waa laga badiyey samdoriase labada kulanba ee ugu horreysay seriaga waa laga wada badiyey inter oo labada kulan ee ugu horreysaba wada badisay udines ayay kula ciyaari doontaa garoonka sansero ee magaalada milano ciyaaraha kale ee horyaalka talyaaniga axadda ayay dhici doonaan waxaana ka mid ah kuwooda ugu xiisaha badan milan iyo verona oo is arki doona ciyaartaas oo ka dhici doonta habeen dambe garoonka verona roma waxay la dheeli doontaa sasuolo barmana waxa ay la ciyaari doontaa calary halka atalanta ay fooda dari doonto kooxda kubadda cagta ee breshia oo dhowaan ka soo baxday heerka labaad breshia waxaa marka ugu horreysay u ciyaari doona weeraryahankooda cusub mario balotelli oo ganaax uga maqnaa tan iyo intii uu dib u bilowday horyaalka kubadda cagta ee talyaaniga horyaalka jarmalka ee bundesliga ciyaaraha ugu waaweyn ee maanta dhici doona haddii aan fiirino brushia dortmund waxay la ciyaari doontaa bayan liverkusen antract frankfort waxay la dheeli doontaa augsburg halka bayer munik oo horyaalka difaacanaysa ay marti u noqon doonto kooxda resen bolsport libsig dhegeystayaal wararka ciyaaraha intaa inoo jeega natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socdo
codkaasi dhegihiinna ku soo dhacaya waa heestii kabo waxaana ku wada luuqaynaya fiska iyo ilkaasi
ku horeen kala daro dhirto mirahey ka baxan ubaxu kala noocyahan egmada kugu sii haya kalgacalku daawada kurbadu haynaga hadhe nafteenna aan kaafine allow kasbanaaro kukulanaaasqabo kurbadu haynaga hadhe nafteenna aan kaafine allow kasbanaaro kukulanaaasqabo kabo oo ii kabo canaha ramadhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo ramadhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida
heesta kabo iyo fanaaniinta farxiya fiska iyo ilka case ayaan kusoo gabagabayn doonaa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay jacfar maxamed kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa duhurnimadan inoo joogay bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kulan damba dhegaystayaal nabadgelyo hablaha waan kaa jeclaa xasuustaan kaa goay intaan keligay ragogay habeenkoo kala bartagay hordada meeqaan ka tacay rajadu kayd baynahay hablaha waan kaa jeclaa xasuustaan kaa goay intaan keligay ragogay habeenkoo kala bartagay hordada meeqaan ka tacay korkaay saaran tahay adaa kolkooliniyo kalaama agtayda kule kashiyo laabtanaysa korkaay saaran tahay adaa kolkooliniyo kalaama agtayda kule kashiyo laabtanaysa kabo oo ii kabo canaha ramadhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo canaha ramadhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida